aad baad umahadsantaa adeer dhacdadu uguma horeysa hadda waa dhacdo saddex iyo toban sana joogta ahayd laakiin kuwii ugu fool xumaabay qayb ka tahay labaiyo labaatankii bishii juun laba kun labaiyo labaatan malaysia isku hayd oo boqolaal ah wata tobanaan gaadiidka dagaalka ah korna ay ka caawinayaan ciidamada gafuur culusta ee umulado uhuro kenyaata baa waxay weerar ku qaadeen deegaanka qudus oo magaalada kismaayo waqooyi galbeed lixdan kilomitr jirto magaalo degmada afmadowna ko meesha la yidhaahdo koonfur bari lixdan kilomitr u jirta saawa kala barka afmadow iyo kismaayo waxay soo mareen koob iyo toban tuulo oo ay degan yihiin reero soomaaliyeed koob iyo toban kaba waxay weydiinayeen deegaanka ma reexan degan yahay xaggee ku yaallaa deegaankaa markii ay tageen waxay laayeen dadkii dhulka joogay wixii ay u tageen waxay qafaasheen dad shacbood birmageeda ah oo aan waxba garabsan oo qaar dhaawac yihiin waxay baabi'iyeen dhammaan deegaankaa wixii ku yaalay guryo iyo wixii hanti yaalay waxay belelqaystaan oo ay qaataan iyo waxay gubaan bay ka dhigeen waxaa xusid mudan labaiyo labaatankii bishii lixaad laba nin oo dhaawacaha ku jirtay dadkay afduubteen nimanka qabiilka ah oo nin ka mid a caloosha ay ka soo joodo magaciisana la yidhaahdo yuusuf daliif nuur aadan yuusuf afdheere alaana dadkii ayagaa inay dileen iyo inay nool yihiin iyo inay gaaladii ay u adeegayeen u dhiibeen cid og ma jirto adinku ma u kuur gasheen mase ogaateen sababta dhabta ah ee ka dambaysa dhacdadan
saan horeyba kugu sheegay ma cusuba dhacdadan lix iyo tobankii octoobar laba kun iyo koob iyo toban bay ciidamada kenya dalka soo galeen toddoba iyo tobankii octoobar waxay dileen laba nin oo mareexaana deegaanka dhamaso ee degmada ceelwaq hoos tago sagaal iyo tobankii isla bisha octoobar sideed iyo toban qof oo mareexaan ay ku dileen deegaanka ceelcadde saddex iyo labaatanka octoobar laba iyo toban qof oo mareexaan ay ku dileen deegaanka faafaxdhuun iyo caarsaca ku kala dileen markaan kuu soo koobo gumaad beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degan gobollada jubbooyinka loogu soo kaxaysay dowladda kenya looguna doonayo in dadkaana la laayo dalkana kenya lagu wareejiyo weeyo kenya waxay carabiyeysatay oo ay diyaarsatay dadkii iyadu ay n f d ku guulaysanaysay waxay ku darsatay isbeddelkii etoobiya ka dhacay koox tigreega la shaqaynaysay canaasiiroo isugu jiro layu boolis iyo kuwii oona lefta magaca la yidhaahda sheegan jiray iyo dhawaaqi jaloo fara badan malkaariya iyo raaskambooli inta ka dhaxayso saddex iyo tobankaa sano dadka magacaasoo reesade ciidda soomaaliyeed bay soomaalinimo u difaacayeen shanta qaaradood taangii dhinacna cagab kale dhinacna tooleed iyo madfac kale iyo dad shacaboo dhagax ku dagaalamaya meelay ku dirireen waxaa ka jirta gobolka gado iyo falastiin gobolka gado degmada ceelwaaq iyo deegaanka gelinaya xududbeenaadka moogeynti kale kenya waa laga saaray sidaa awooda kenya dhulka inay dhacday rabtaa dadka inay dhacdo diidan oo kasoo horjoodo soomaalida ahaana reerkan uu maanjoorati u yahay gobollada jubba sidaa awoodeed in dadka la baabi'iyo dalkana la qaato dunyadii dadkana la baabi'iyey saad u ogtahayba waxaa la baabi'iyey gobolka gado iyo gobolka jubbada hoose inta reerkan ka degan yahay shirkadihii isgaarsiinta saddex iyo labaatan rugood oo ay saddexdu jubbada hoose yihiin afar ay jubbada hoose yihiin sagaal iyo tobanna gobolka gada yihiin oo shirkada barakaad ana hormuud ay leedahay bay kenya baabi'isay iyo kooxdan qabiilku ay wadato meelihii kale oo qabaa'ilada soomaaliyeed ay deganaayeenna hal anteenaa lagama gudin meel xoole lagu laayay ma jirto marka ujoojku waxaa weeyo dadka ciidda difaacayana in la baabi'iyo dalkana la qaato waana wax dowlada janabi ah oo kaya la yidhaahdo dalka hore haysatay n f d dalkana kusoo diisha ay wadato laakiin dhacdadii hadda ka dhacday qudus waxaa kaalinta ugu weyn ku lahaa oo ciidamadan jubbaland gelbinayay diyaaradaha maraykanka saraakiil maraykan ayaa la socday waxaadna moodaa inaad adigu afkaaga ka ilaalinayso maraykanka oo kenyaatiga kaalintiisa uun aad sheegayso maxaad uga leexanaysaa maraykanka waad mahadsantahay kama leexanayo gaal midka madow midka cadoo ka dambeeyaa ka daran diyaaradaha kenyaanka sagaal diyaaradood oo ah saxan diyaaradaha la yidhaahdo ama hore diyaaradood saddex saddex u socoto kenya ay leedahay baad ka qayb qaatay xasuuqa shacabka labiyo labaatanka bishaan maraykanka maraykanku waa dowlad weyn dalkana dib caanuu ku hayaa laakiin waxaan doonayaa inaan cod dheer ku idhaahdo dowladda maraykanka hubkiinii waxaad la garab istaagteen malaysiya hal reer ah waa tahay marka aad sidaa leedahay ma loo fahmi karaya inaad ula jeedo in maraykanka uu si siman ugu shaqaysto dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ma ahe ee annaga hooda uma lihiin ajanabi inuu lagu shaqaysto labada dowladood ee masiixiga ah ee ardisabo iyo nairobi dal iyo dad soomaaliyeedna haysto kabaadhaha iyo mustabaqada iyo baasaboorkooda lama ogola magaca annaga in lagu goosto waana qadiyad iyo sharaf aan aaminsannahay midkaa siifaba cad oo ganaaci ka fog iyo farsamo ka fog lena xiriirna lama lihin kamana dalabno taa waa xaqiiqada jirto ee aan weliba ku faani karo si adag anoo markhaati u helayo waa mahadsantihiin maamulka jubbaland waxay sheegeen inay ka warqabaan dhacdadii gumaadka ahayd ee ka dhacday qudus waxay xuseen inay guddi u saareen oo ay baarayaan sead u aragtaa guddigaas mase habboonta inaad ka warsugtaan
waan ku mahad celinayahay kol koowaad waxaan jeclahay inaan ku saxo oo aan ku idhaahdo maamul intuu kugu soo duugo ku xasuuqo oo maalkaadi baabi'iyo magaalooyinkaadii gudo handaba inuu yidhaahdo baaris baan ku samaynayaa waxay kala fogeynaysaa dadka shacabka oo walaalahoo isla dhashay isdhalay isla degan aan falkan iyo fuxshigaan laga yaabo badankood inayna waxba ku lahayn awrta kala qoorsado kala gaadiid cesado gaala irmaanka aisisiiyo baadida isu soo celiyo bay cudur kala gelinaysaa foolxun in reer gaalo inta lagu laayo magaalooyinkiisii lagu gubo maalkiisii lagu baabi'iyo haddana la yidhaaho waa baaraynaa waxay kala fogeynaysaa dadka waxay dhaawacaysaa mustaqbalka iyo wada noolaanshaha shacabka walaalaha ah iyo reerka lagu gumaadayo shacabkooday kala fogeynaysaa arrintaas dhowaan waxaa la magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah dabcan madaxweynahana horey baad uga hadashay seed u aragtaa ra-iisul wasaarahan cusub ra-iisul wasaaraha horta hore waxaan rabaa inaan kuu sheego xamse wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha astaynta xuduudaha malkaariyey iyo raaskaanboori dowladda kenyana uu magacowday oo waxaa looga magacaabay magaalada kismaayo state ama barasaabna xuduud inuu ka hadlo ama sheego waa khayru sharci xamse wuxuu ahaayoo noogu astaysan yahay eedaysane qaran oo ah inuu ciiddii soomaaliyeed siiyey dowladda janabiha u jeexay kow intii derbigaa la difaacayay in ka badan kun qof baa nooga dhimatay annaga qoys ahaan weeye waxaan ka hadlayo soomaali kaloo badan oo ku dhimatayna waa jirtaa jihada beled xaawo ayaad ka hadlaysaa beled xaawo ceel waaq jeriley diig raaskambooni derbiga dhismihiisaan ka hadlayaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee astaynta xuduudahu ahaa xamse cabdi barre laba kun sideed iyo toban ilaa laba kun koob iyo labaatan xuduudda in la difaaco xuduud beenaad oo xuduuddi ingiriiska u dhigay mid ka sukaysa la dhigaan annaguna difaacaynay isaguna in la dhiso buu u duulaya qodob kale laba kun iyo sagaal iyo toban ilaa laba kun koob iyo labaatan laba kun koob iyo labaatan january lix iyo labaatankeedi ilaa shan iyo labaatankeedi xamsa wuxuu ka mid ahaa maleysiyooyin laga soo aruuriyey puntland soomaali galbeed s d afmadow iyo kismaayo degmada baled xaawo raggii ku soo weeraray oo baanyoolayo mandheera duleejeeda ah uu tarika u ahaa oo shacabka reer gedo ku xasuuqay buu ka mid ahaa siduu dhibkaa u geystayna weli intuu soo gola fadhiistay dadkiina afriisan weydiin dadka cashiirada ah iyo rasuuladiisa nabiga iyada uu ku laayeyna dagaalkoodu weli sidiibuu u socdaa sidaa awadeed waxaan u aragnaa ciiddii aan difaacaynay intii la dhacay waaba la dhacay inta hartay dadkana in la laayo inta hartayna lagu dhaco ujoodada xamsa uu meesha u joogo annagu saasaan u aragnaa waa mahadsanta waya ugu dambayntii colonel aadan dabcan waxaad ka hadashay dhacdadii tuulada qudus waxaadna eedeysay dhinac ka mid a ee maamulada inuu ka dambeeyo gaar ahaan qabiil ayaad farta ku fiiqday laakiin si guud ahaaneed waxaan u ognahay in shacabka soomaaliyeed ay ka soo bislaanayaan qabyaaladda laakiin waxyaabaha qabyaaladda horyaahi ay yihiin maamulada iyo ciidamada taas markay halkaas joogto ma ahan markii ugu horreysay oo shaar dowladeed ama shaar maamul ha qaldanaado ama ha saxnaado dhibaato loogu geysto dad maras ah ama dad maati ah ama dad qabiil ah marka dowladda aad intaas oo sannadood sheegaysaan oo beesha caalamku ay dhistay maalin walba marasta xasuuqaysa adinna aad arkaysaan dhibaatadeeda haddii aydan waxba ka qaban karin sow ma habboonayn inaad boosaska iyo fagaarayaasha siyaasadda ee bannaysaan iyo fagaarayaasha ciidamada si ciddii ummadda wax u qaban karta ay markaasi ugu qabato waad mahadsan tahay su-aashaas laba qolaa iska leh waxaa iska leh ninka hadda madaxweynaha sheeganayo xasan sheekh maxamuud la yidhaahdo iyo xeeldisaarada soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan kuwa ka soo jeeda gobollada jubooyinka oo lagu soo doortay meelihii loo asiseeyey oo uu ka mid yahay xamse cabdi baraaha ninka hadda ra-iisul wasaaraha sheeganayo oo kursiga ka soo qaatay kismaayo loona asteeyey seventeen september iyo kuwa la midka ah goobkan doorashadiina waa loo diiday dajiisuna jihaad ay ciidda iyo calanka dunuubka ku difaacayaan bay ku jiraan su-aashaas marka waxaa iska leh ninka madaxweynaha sheeganaya iyo xildhibaanada boosaskii loo asteeyey laga soo doortay ma ah kuwii ceel qaalow laga soo doortay ee diyaaradaha ay ku wateen roorlabaahan iyo kooxdiisa waa kuwa boosaskii loo aseeyey laga soo doortay waa mahadsanta